bismillahi raxmaan raxiim dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada daafaheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna wax ay ka harsan yihiin dhacdaasoo ku salaysneed dhagarqabalayaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid a oo ay magaalada soo geliyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meeloodoo magaalada muqdisho ka mid a halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasa lahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay ayaan guud ahaan soomaali uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliya meel kastay joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horreyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof soomaaliya oo dantiisa hayso in dantiisa amba noloshiisa la gabsiiyo aan hadaf kala lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mida guryaa ka mida suuqaa ka mida lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dowladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda oo gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadiya haysto dembiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka soomaaliya si ay ugu soo kalsoonaanayaan oy iskugu soo aaminayeen dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada soomaalida ay ku dhiiranayso saacadba saacadda ka dambayso maalinba maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahayen ambay ku maalgeli lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dowladda soomaaliya waxay had iyo jeer aale ku howlan tahay kana shaqaysaa kow dadka soomaalida inay nabadooda ka shaqayso amnigooda iyo ammaankooda ka shaqayso iyo wax kastoo horumar u noqon karo amniga laga shaqaynayay ciidamadii sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka soomaalida meel kastoy joogaan in lanla wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka ama daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhallinyaro soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqayti soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo fulinayeen sibiliyanka faraha badan ama dadka madaniga ah oon ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka soomaalida meel kastay joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dowladda soomaaliya iyo shabaab ma ah wax looga raaqi karo rag shalayta waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo kasii horreeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meesha uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabi'iyo iyo ciidamadii dowladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadku ay ammaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaaba ay uga hortagaanay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalayta midda dhacday oo tale maxaanku yidhahdaa jackpointiga ah ay soo jireen laga hor yimaado oo haddii ay meel galaan looga daba tago oo waxa ugu horreeya oo laga shaqeeya ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiinna lasoo qaado hadday bad qabaan lasoo badbaadiyo iska dhicinta nimankaa la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada waxyeelo la-aanta dadka ay iyagu gabaadka dhiganayaan waxaa laga yaabaa musawirkaas dadka soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed ee waayeelka soomaaliyeed ee markaas ay ugu horrayso ee gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagarqabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkooduna uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn baraha bulshada marar in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedaynayo dowladda soomaaliya ee dhacdooyinka noocaana markay dhacaan waxaan jeclaa lahaa dowladda soomaaliya waxyaabahay ku howlantaha waa fara badan yihiin waxaa ugu horreeya in dadku nolol ay helaan inay dadku amni iyo ammaan ay helaan inay dadku hoob amba rajo ay helaan mas-uuliyaddeenu waxay ahayd intaanay arrintaan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees magaalada muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tira cusub ayaan dhignay hadafka aan kaga leenaha ma ahan inaan hadday maalgalaan uga celin laakiin waa hadaf ka hortag ah inaanay soo gudbin waxyaabo badan inay soo gudbin rabeen waa laga hortegay waan ogsoonnahay waa garowsannahay dadka soomaalidu ka dabatag nagama rabaan iyo daaweyn waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin wax kasta oo dowladda soomaaliya ay heli karto arrinkaasuu ku wajahan yahay tababar ciidan hadday noqoto qalabayn hadday noqoto kharash ku bixin haddii ay noqoto miisaaniyaddu cadweyn looga qoonday haddii ay noqoto waqtigelin madaxda ay waqtigelisa haddii ay noqoto arrinkaabuu ku wajahan yahay waxaan rajaynaa maalinba maalin ka dambaysa inay kasoo raynayso waxaan rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin falku intaanu dhicin ay ciidamadeennu si dhammaystiran ugu wada guulaysaan oo magaaladan iyo magaalooyin kaleba aan nabadayno waxaan rabaa dhanka kale dadka soomaalida inaan la wadaago ha annaga dowladdi baa nahay ha dadaalan ku jirnaa ciidamaan tababarnaa waa qalabaynaa qalabka uma dhammaystiro waxaan rabnaa inaan dhammaystiro tirada aan rabna ma gaarsiis waxaan rabnaa tirada inaan gaarsiis dhaqaaluhu uma dhammaystiro waxaan rabnaa dhaqaalahooda inaan kordhino laakiin dhanka kale bulshada soomaalida waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay dowladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaasi wax laga qabto oo dhagarqabayaasha ay wax ka qabtaan waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma ah waxaan looga cabsanayn cid haddii aad la dirirto iyo haddii aadan la diririn iyo haddii aad dayso iyo haddii aad qabato marna aan kugu daynayn oon da'yari kugu dhaafayn oo duqaytinimo kugu dhaafayn oon dhalinyaro sibilnimo kugu dhaafayn oo ciidannimo kugu dhaafayn wax dadka soomaalida ay uga gabadaan oo aysan uga qayb qaadan ma imaan karto waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid amba gurigaaga aad ku jirta aamin kama tihid shabaab kugu xurmayn maayaan inaadan la dirirsanayn kugu xurmayn maayaan inaad birmagaydo tahay kugu xurmayn maayaan inaad carruur haysatid kugu xurmayn maayaan inay dadku dad waayeeloo cajisa ay yihiin sidaas daraaddeed waa cadow annaga dhan noo socdo oo nolol qof nool iyo meel noolle ka jirto iyo nal shidan cadow ku ah sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay saf siman soomaalida inay wax uga wada qabato dowladduna ay horseeday ka tahay arrinkaas wixii su-aalaha baan idinka jawaabi doonaa waxaan rabaa kaliya inaan idiin sheego saacaddaan idinla hadlaayo arrinta sooma dhammaan laakiin saacado ka horreeyaan soo dhamay kara waxaan kaga jeednay sibiliyaanka iyo bulshada meesha ku jirto oo iyagu aanay dan ka lahayn inay xabadda iskaga dhigaan